بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشركii sagaalaad min kitaab الdurar البahiية فصl في الغسل ayuu fasl u yahay qubayskii buu fasl u yahay muujibuhu qusliga waxaa waajibinaya qubayska waxaa keenaya wujuubkiisa sittatun lix weey lix arrimood weey lixda arrimood mid ka mid ah hadduu dhaco qubays baa waajibaya muujibuhu mufradun mudaafun فيعم لمعرفة فيعم muuجibhu waxay ka dhigantay iyadoo la yihi muuجibaaت الغsل lix weeyaan lixdaasi waxay ka dhigan tahay sitaة axadu sitaة lix midkood wey saddex rag iyo dumarba waa wadaagsadaan saddexna dumarkaa gaar la ah ayb alawelkan ugu horeeya ilaaju lxashafati xashafada ilaajinteeda ama gelinteeda weeye ow qadrihaa ama qadarkeeda min maqduucihaa qofkii laga gooyey xashafada fi lfarji farji cawradi oo dadkii isqabay markay isku tagaan qubays baa waajibaya ayb waa sababkeena weeyaan qubays baa markaa meeshaa imaanaya taasi wataa ahaani midka labaadi khuruujulmaniyi mani soo bixideed weeye bixtilaamin bay kusoo baxday dhadhab aw hayrihi ixtilaam gayrkiis qof baa mani ka timi ixtilaam bay kaga timi waa riyo ama hurdo ama kayr waxbuu fiirfiirshay waa fakeray w say doontaa kaga timaado qubays baa ku waajibaya maradiisa ama gogosha ku seexan jiray hadduu mani ku arko suurtagalna aysan ahayn cid kale in inay ka timid isaga keliyaaba isticmaalaya qubays baa ku waajibaya cid kale inay ka timid hadday dhici kadho qubaysku waa usunna waajib kuma aha ahaaliu midka saddexaad alxaydu dhiga caadada wey waraabicu midka afraad annifaasu dhig dhalmada wey alkhaamisu kan shanaad alwilaadatu umulidda wey dhalid ilmo qalalanba hala dhala hadii la rabo waay xataa cadi yara ama in yara oo mudqaah oo dumarka umulisooyinka hadday dhahaan waa binu aadan asalkiisa qubaysku waa waajibaya waa mani guntantay wasaadisu kan lixaad almowtu dhimasho wey qofka haddou dhinto qubays baa waajibaya dadka muslimkaado nool baa la rabaa inay qofka muslimkaayee dhintay ay dhaqaan waa muslim aan shahiid ahayn qofka isagoo gaalada la dagaalamaya ku shahiida muslimka lama mayra isaga dadkaa kalea laga rabaa inay waajibkaa fuliyaan wa furuuduhu faralyaalkiisu qusliga ihnaani laba weeye alwalu kan ugu horeeyaay anniyatu waa niy qubayska waajibkaa qofku waa inuu niyeysto inuu mayranayo meesha u horeyso biyaha iska saaro markuu bilaabayo buu niyeysanaya kor iyo hoos meeshuu doona iskaga bilaabo waaya taasi waa masaladaas jirkiisoo dhan waa hal jiruu ka dhigan yahay ahaani midka labaad oo furuusha ka mida tacmiimu jamiici iljasadi jirka dhammaantii ku camimidiisa wey maxaa lagu camimaya dee bilmaai biyo jirka oo dhan waa inuu biyo ku camimo timaha xataa timo badan haddii jirkiisu leeyahay cidiyaha hoostooda waa inuu geliyo dhegaha waa inuu gaarsiiyo biyaha dildallaaca jirkiisa waa inuu gaarsiiyo waaya bilmaai biyihii wax dahiraya wey dahuurka ahaa taasina wataa wa sunanuhu sunayaashiisuna kahiiratu waa mid tiro badan ilaa sideed iyo labaatan sunayaalabaa la gaarsiiyaaba minhaa waxaa ka mid ah minhaa bay ka mid ahaata alwuduءu wudu kaamilan xaa leeyahay qablahu qabla اlqusl qubays ka hor inuu qofku weese kaamila la yimaado waa sunni wاlibtidaau waa sunaa bilaabid bishiqi اlaymani dhinaca midig inuu ka bilaabo oo min badani jirkiisa ah dhinaca midig oo jirkiisa ah inuu biyaha ka bilaabo dhankan hore oo midigta ah kabacdina dhankeeda dambe bidixdana dhankeedan hore kabacdina dhankeeda dambe ayib wadalku baa sunnaa jiid jiid gacantiisu meeshay gaaraysa inuu gacanta ku jiid jiido ilaa hadduu doono shaawarka iyo tuubada isku shubi karaa soo aan istaaban laakiin maxaa ka fiican inuu ismarmariyo gacnaha watahliidu saddex saddexayn wey saddex jeer meeshiiba inuu ku shubo wاstiqbaalu qiblati baa sunaa qiblada qaabilida xaggaa qiblada in la qaabilo ayib wamakruuhaatuhu waxyaalihiisa la kohday ama la kahday naxwul sraafi ku xadgudbid iyo wixii la mida weeye filmaai biyaha lagu israafo biyaha in la sayrsayriyo ziyaado aan loo baahnayn la isticmaalo waa karaahiyo waa biyo aan musaba lahayn cidka dad kale ma leh musabal maaha waqaf maaha dad kalena ma leh dee isagaabale maalan haddii laakiin biyo dad kale leeyahay ay yihiin ama biyo waqafo ummadda ka dhexeeya inuu israaf ku sameeyaa waaba xaaraam waaya arrimahaas ayaa saa looga hadlayaa weesada shuruuddeeda waa qubayskan oo shuruuda ilaa wixii laga soo reebay mooyaane faslu fiima buu fasalu yahay yusanu lahu loo suneeyey alquslu mayraga fiimaa shay yusanu lahu loo suneeyey alquslu qusl qubaysyada sunnadaa weeye qubaysyada sunnada ah arrimaha in loo qubayso ay sunnaha tahay wey yusanu waxaa la suneeyey alquslu mayrashu lixuduuri اljumcati jumcada xaadirideeda qofkii jumcada imaanaya dadkii ku waajibtaba yoosan ahaan inuu usoo maydho walilciideyni labada ciidoodna in loo mayrtaa sunno ah ciid ulfidri ciid uladxaa baa la kala dhaha maalintaas waa maalmo laiska mayrto xataa qofka haduusan tukanan gabadha xaa-ido iyo nufasa ay tahay iska mayrato walkusuufi qorax madoobaad iyo walkhusuufi dayax madoobaad kuwaasna waxaa sunnaa in loo in loo maydho iyagana waa loo mayranaya iyo walistisqaa'i waraab dalab dalab suqya min allahi tacaala waraab baa la raadinaya iyo wlilxraami walilxraami xir ahaan marka la rabaa in la xirto bixajin aw cumratin aw bihima xaj ama cumro amba labadaba qubays baa sunno ah iyo walidukhuuli makata magaalada maka gelideeda zaadaha allahu sharafan wasanan wajacala lahaa bihaa wajacala lanaa bihaa qaraaran warisqan xasana walmadiinati madiina in loo mayrto markii la gelayana waa sun calaa mushrifiha musharifiha kii sharfay afdal الsalaati wasalaam ha ahaad madiina kii nuuray nebi maxamed alay sla slam waliwquufi walilwuquufi bicarafata carafa marka la gelayana in loo mayrto wiyo walidawaafi marka la dawaafayo tan waa laga xoog badan yahay dawaafka in loo mayrta waxba sunno maaha walilkaafiri gaalka idaa aslama markuu soo islaamo qubays baa loo sunleyy gaalkana soo soo islaamay soo ma mayraan leeyahay awal wax qubayskeena hadduu ku yimaadeen intuu gaalnimada ku jira qubaysku waa ku waajib waligaasili lmayiti qofka meydka mayraya qubaysku waa sun qofka meydka mayray wey haasililmayit meyd mid mayray meyd muslima iyo cid kaleba qof meyd dhaqay ha mayrto isna waa sunni waay ilaa jir aan nafi ku jirin qofka taabtay dacfi buu dareemayaa biyuhuna yuqawihi biyuhuna awood bay qofka siiyaa qofkii meyd aan dhaqina taabtana wuu taabta weesaa u sunnaa wa bacda naxwi lxijaamati toobin iyo wixii la mida dabadeedna qubaysku waa sunni qof baa istoobay waa istiiftiifay waa isi sarsaray qubays baa sunna dhiig baa ka yimi waifaaqatin soo miiraabid ama soo miirsi min naxwi junuunin waali iyo wixii la mid ah haddii laga soo miirsadana qof baa waashay waa soo miirsaday qubays baa sunna ama miir daboolan kalaa ku dhacay qubays baa sunno u ah oo loo suneeyey meel kastoo bulshada iskugu tegayso meel khayra marka qofka ka qayb gelaya isku imaatinkaa iyo munaasabada inuu soo qubaysaa fiican masaajidada iyo marka la imaanayo faslun fimaa buu fasalu yahay yaxrumu xaaraamka ah cala almuxditsi qofka xadaay qof baa xadaay waxbaa xaaraam ka ah qof biyo iyo bor waaye maaha qof salas qabana maaha o aysan wixii ka joogsanay yaxrumu waxaa ku xaaraama bilxadai bisababi اlxadai xada sababkiisa xadakii alsqari ee yaraa kii yaraa waa kan weysada buriyo mogto xadai yar qofkii uu ku yimid asalaatu salaad baa ka xaaraana yaxrumu bilxadai bisababi اlxadai اlasqari waxaa ku xaaraama asalaatu baa xaaraana tukasho wey xataa janaaseey sujuudu tilaawo iyo sujuudu shukri iyo khudba jumco iyo midnaba geli karo wa dawaafu dawaafna waa xaaraam mid sunaa iyo mid faralaba weesal wamasu shay-in shay taabashadii oo min alqur'aani ka midana waa xaaraam ma weyse qabe iyo wa xamluhu karuqaadidiis xambaaridiis ma taaban karo mana qaadi karo qaadidaaba ka sii daran ma taaban karo mana qaadi karo wayaziidu wuxuu la ziyaadayaa calayhi muxdidkaas kaa korkiisa xadadka asqarkaa xadahay man qof wuxuu kala ziyaadayaa bihi mankaba uu ku sugan yahay xadathun akbaru xadath weyn xadath weyn qofkii uu ku sugan yahay waxuu la ziyaadayaa loogu darayaa saddexdii hore intii hore waa ka xaaraam maxaa loogu daraya wayaziidu wuxuu la ziyaadayaa man qofka bihi isaga xadathun akbaru laba shay baa loogu daray man waa faacilu yaziidu waaya waxaa loogu darayaa almugtha nagaadi fi lmasjid xadaث buu qabaa weyn kii weysada aan qabin masaajidka waa fadhin kari kan laakiin waa junub masaajidka ma fadhiisan karo wa qira'aة اlqur'aanina waa la ziyaadayaa qur-aanka akrintiisa biqasdihi qasad qur-aan lagu akriyo qasd اlqur'aan isagoo qur-aan uga qasdaya adkaari hadduu iska akriso dhib ma lahaateen wataziidu waxay la ziyaadaysaa alxaa'idu gabadha caadada qabtay oo nufasaa utan dhigidhalmaha xurmata sawmi soon xaara noqoshadiis kan junubkaa waa soomi karaa laakiin gabadhaani mar haddii dhiiggaasi jiro caadada ah ama nifaaska umusha ma soomi kadho kana asixi maayo inay qalleeyaan baana laga rabaa hadhow laakiin salaadda inay qalleeyaan lagama rabo xurmata sawmi iyo walmuruuri marid filmasjidi ay madho xaaraan ahaansheed bay la siyaadaysaa in khaafad hadday ka cabsato talwiihahu masaajidka in wax ka gaaraan ma dhex mari ka dhowe ayib iyo walistimtaaci wa xurmat alistimtaac istimtaaca lama ogola bimaa jir bayna surati xudunta iyo waruknati looyaha dhexdooda ah intaasna waa xaaraam faslun fi lxaydi xaydkii u fasal wa huwa xaydkuna addamu waa dhiigka alkhaariju soo baxay min qubuli lmarati qofka dumarkaa qubulkiisa fii sixatihaa fii xaali sixatihaa caafimaadkeeda xaaladeeda bilaa sababin sabab la-aanna soo baxay sabab la-aan sabab keenaya ma jiro dhiigga caadada waa aqalu sinihi daadiisa inta u yaro ku yimaado tiscu siniina waa sagaal sano taqriibaa suuro dhoweyn suuro dhoweyn taqriib waxa weeyaan haddii sagaalkii sano ay ka dhiman tahay wax yar oo duhur iyo xayd ka yar sida shan iyo toban beri iyo wixii ka yar wixii ay aragtay waa dhiig xayd ah waay hadduu u waasax noqon karo waktiga haray caado iyo uma waasax noqon karo duhri xayd buu noqonayaa markaas hadduu waasax noqon karana xayd noqon maayo wa aqalu muddatii muddada uu joogi karo inta u yarina yowmun iyo waleylatun waa maalin iyo habeen wa akharuhaa inta ugu badan dhiiga caadada joogi karana khamsata cashara yowma shan iyo toban maalmood wey bilayaalihaa habeenadeedina lala qabo maca layaaliha wey wa qaalibuhaa sida qaalibkaa inta badan sitatun waa lix maalmood aw sabcatun ama waa toddoba sitatu ayaamin aw sabcatu ayaamin maca layaaliha habeenadeedina lala qabo ayb fain naqasa damu dhiigu haddou nusqaamo can aqalilmuddati muddadii xaydka intay u yarayd maxay ahayd hameen iyo maalin buu ka sii yaraaday aw zaada wuxuu ka batay calaa akarihaa intay u badnayd shan iyo tobankii beri fahuwa kaasi damu fasaadin waa dhiig jira ah caada maaha damu fasaad wey dhiig fasaada weeyaan damu fasaadin baa la yidhahdaa kaas ama istaxaadaday dhabar furan baa la yidhahdaa toddoba qaybood baa ka timaada kutubta waaweyn baa lagu sheegay waa aqalu duhri duhur inta ugu yar oo bayna alxaydatayni laba xayd u dhexeeya laba dhiigo caadaa inta u yaro gabadha ay daahir noqon ka dhaaya waa khamsata cashara yowman ilaa inta u badan dhiigu shan iyo toban buu ahaa bisha inta hadhay shan iyo tobanka kale weeyaan walaa xaadda xadna uma ahaan duhriga liakarihi badankiisa akari duhri intaas markay joogto waa khasab dhiig inuu yimaado ma jirno weligeedba hadduu doono ma imaanaya hadduu doono cumrigeeda hal mar buu imaanaya hadduu doono dhowrkii sano hal mar imaanaya faslun fi nifaasi waa isku wada mid fasilada dhiig dhalmihii buu fasal u yahay wa huwa nifaaskuna addamu waa dhiig alkhaariju soo baxay addam addamul alkhaarij dhiig soo baxay wey min qubul alkhaariju soo baxa min qubulilmarati haweeneyda qubulkeeda caqibal wilaadati umulidda agteeda dhiigga intaa umu umusha ka hor yimaada maaha waa intii umush umushay ka bacdi dhiigga imaanaya kaas baa la yidhahda kow waaqalu muddati muddadiisa inta ugu yarna laxdatun ilbiriqsi wey hal mar oo dhiig iska yimaado oo intaa ku joogsado baa ugu yaraan ka dhah dhiig nifaaska umusha mar dambe inuusa soo noqon baa laga yaaba waqaalibaha sida qaalibkaana arbacuuna yowman waa afartan maalmood bilayaaliha de lala qabo wa akharuhaa inta ugu badan muddada nifaaska situuna yowma lixdan maalmood wey bilayaaliha maca layaaliha istiqraha arrinkaas ku sugnaatay wamaa zaada calayhaa wixii ka ziyaada lixdan maalmood fadamu fasaadin fahuwa kaasi damu fasaadin fasaad dhiigi weeye saxaabo iyo dhabar furan wey dhiig caafimaad ku yimid maaha wuxuu yihi waclam annahu yajibu cala nisaa-i dumarka waxaa ku waajiba tacalumu maa yata yaxtajna ilayhi waxay u baahan yihiin in ay bartaan oo min hada albaabi wakayri masaa-ishan dhiigaga iyo waxaa la xiriira iyaga gaarka ku ah inay bartaan waa khas ninka qabaa hadduu nin cilmi la yahay isaga inuu baro waaye hadduusan barayna usan cilmi lahayna ha usoo weydiiyo culimada oo ha usoo sheego inay guriga inta ka baxdo soo baratana waa loo ogolya cilmi waajiba hadday soo baranayso gurigeeda waa ka bixi ka dhah laakiin meel kale majlis dikri iyo lagu hayo iyo cilmi waajib uusan ka socon inay iskaga baxdo mada ilaa zawjkeeda inuu raalli ka soo noqdo mooyaane maxramna la socdo markay magaalada ka baxayso qofkan kaadidu ka joogsanayn iyo wixii la midana gabadhaa dhawar furanka ku dhacay buu la mid yahay salaad kasta waa inay u qubaystaan sidaas bay iyaguna u dhaqmayaan oo waxu maamulanayaan ayib saxaadada iyadu waa war badan tahay qaybaheeda iyo intay nooc tahay iyo mid kasta siday samaynaysa iyo waxaas waa qaybo badan wey والله سبحانه وتعالى أعلم بالsواaب